Belantunya weliba iyo kumid iyana barakacayaalka ku noola magaalada Beledweyne ayaa ololo nadaafadeed ka bilaabay kaamka Webiyshabeelle oo ku yaala xaafadda Kuushin ololadan ayuu isku xilqaamin bilaantuun iyo weliba ka dhaliya iyo ka hortagan cudurada ku dhalada kora nadaafad darrada waxaana ku mid ah bilaanto ku noolaan kaamka Webiyshabeelle iyo codsadeen weliba iyo sheegana iyo ambaahanyin waana la hadeersi caqaba iyo aan isticmaalan nadaafadda ilaaha mahad waxaa ka shaqaynaa nadaafadda kaankaa ka shaqaynaa kaanka waa Webiyshabeelle kaanka nadaafadiisaa ka shaqaynaa subax kasta dowladda waxaan ka codsanaynaa badiilihii iyo iyo gaargacanyihii qalabkii lagu qaadi lahaa inay laga caawido qashinkan godad goda hadda iskaga shubnaa ilaa maadle waxaan ka codsanaynaa inay la caawido loo keento fargeedo badiil gaargacan loo keentaa ka codsanaynaa dowlad haddaa isxilqaanoo nahay kaanka haweenkii kaanka oo nadaafadda subax kasta ku dadaalno oo subax kasta nadaafadda haaqno oo cuduraha ka hortagayna ilaah laga horqabto ilaah laga qabtee ka hortagno oo haaqno oo nadiifino waa gubnaa hadda subax kasta waa waa haaqnaa nadiifinaa ara waxaynaa kaanka haweenka joogo oo isqaxilqaamo waxaasoo dhan waa haaqnaa subax kasta waxaan ka codsanaynaa badiil fargeedo waxaasoo dhan baan ka codsanaynaa dowladda hoose ilaaha mahad leh bismillaah waxaan u baahannahay maadaama aan nahay haweenka nadaafadda olooleynta kaamka webishabeelle inaan agabkii aan kaalmeyso lahaynay oo qashinkaas iskaga fogeyn lahaynay dowladda hoose inala soo gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan hadda marmar baabuuraan la tuugsannaa marmar godkiiyaa godka qashinka ku gurayna godaan ku gurnaa waa agjoog maxaan ku shaa ilmihii ka ilaali ag fariiso inta dabkii oo ka dhimanaayo ama aad biyo uga shubayso marka waxaan codsanaynaa inaa agabkii nadaafadda ololaynta nalala soo gaaro maadaama aan isxilqaanay oo nahay kaamka webishabeelle haweenkii nadaafadda maxaan ku sheegahay in si deg degan lagu soo gaarsiiyo waxaan nahay haweenka joogo oo maxay heday kaamka webishabeelle oo nadaafadda ka shaqeeya ayaan nahay maxay heday waxaan u baahan nahay qalabkii nadaafadda looga shaqayn lahaayay in lalagu caawiyo oo lalagu kaalmeeyo ayaan u baahan nahay marka hee waan isxilqaabnay nadaafaddaan ka shaqaynaa cudurrada iyo waxyaabahaasaan ka hortegaynaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo ilaahay hana caawiye in lalaga caawiyana waa u baahan nahay qalabkii oo maxay ahayd aan uga shaqayn lahayn